بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada koorsadii aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka kariimka insha allahu tacaala maanta waxaynu baran doonaa haddii ilaahay ka dhigo suuratu alcasri ama walcasri suuraddaas ayaynu insha allahu tacaala wix ilaahay inoo fudaydiyo ama uu inaga garansiiyo aynu fasiri doonaa haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala walaalayaal suuratu walcasri suuraddaas waa suuratun makiya waa suurad kusoo degtay magaalada barakaysan ee xurmada badan ee maka almukarama waa suurad ka kooban saddex aayadood oo keliya waxay kaloo ka kooban tahay siddeed iyo toban kelmadood ama eray iyo markaa toddobaatan xaraf ama qurbayaal afska soomaaliga loo yaqaano ayay ka kooban tahay markaa suuraddaas marka suuraddani waxay ka mid tahay suuradaha ugu yaryar ee qur-aanka kariimka ahi uu ka kooban yahay suuraddaas markaa yar waxay ka mid tahay suuradaha ilaahay uu ku taxadiyey ama uu ku cariyey basharka ee challenjiga ah in ay la yimaadaan suuradda la mid ah suuratu walcasri bal haddii adduunka oo dhan iyo dadka ku nool oo dhan insiga iyo jinkuba ay isu tagaan bal la kaalaya suurad haba ahaato saddex aayadood sida suuratu walcasri oo kale bal la kaalaya sidaasuu ilaahay uu ugu cariyey bani aadamka insigii iyo jinnigiiba wuxuu dhahay alla subxaanah wa tacaala qul lain ijtamacat ilinsu waljinu cala an yaatuu bimili hada alqur'an laa ya'tuuna bimilihi walow kana bacduhum libacdin dahiira waxaad dhahdaa nebigi ilaahayow moxamedow sala allahu alayh wasalam haddii jinka iyo insiguba ay isu tagaan oo barhkoodba barhka kale ay iscaawiyaan si ay ula yimaadaan wax la mida qur'aankan lama iman karayaan iyuu ilaahay dhahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacala fi suurati albaqara markuu inooga warramayay waa kii lahaa wain kuntum fii raybi mima nazalna calaa cabdina fa'tuu bisuuratin min mihlihi allahu akbar haddaa ka shakisantiidiin waxa kan aan kusoo dejinay nebi maxamed sala allahu calayh wasalam oo ah addoonkayaga bal waxaa la kaalaydaan suurad min mihlihi wax u ekaan kara ama shabihi kara suurad ka mida qur-aanka kariimka maaha suurad la kaalaya ee waa min mithlihi wax u ekaan kara ama mateli kara ama soo shabihi kara suurad qur-aana subxaan allah suuradduna saddex aayadoodba xitaa ha ka koobnaato sida suuratu alcasri ama ina actayn ama suuratu alkowthar haba noqoto saddex aayadood be subxaan allah ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala xitaa haddii ay iscaawiyaan jinka iyo insiga ma keeni karayaan fain lam tafcaluu haddaydan awoodi karaynin walan tafcaluu weligiin iyo abidkiin abadul aabidiin ma keeni karaysaan abadul aabidiin hadday jiraan ma keeni karayaan wax u ekaan kara ama shabihi kara suurad lami suuradda suurad yacni qur-aanka kariimka wa waana saddex aayadood oo keliya saddex aayadood keliya sida suuratu walcasri subxaan allah ilaahay saas uu u cariyey bani aadamkii waana taxadiga iyo challenjiga iyo carinta haysata bani aadamka ilaa iyo hadda muddo laga joogo afar iyo toban qarni ayay haysataa wax lamidana lama hayo dabcan dadku way isku dayeen dad badan baa isku dayey hase ahaatee way ku wada fashilmeen ilaa iyo hadda qaar baa jira isku dayay nin baa jiray magaciisa la dhihi jiray anus anis shurus ban malaniyay magaciisa la dhihi jiray wuxuu isku dayay isaguna inuu sameeyo suurad lamida qur-aanka oo wuxuu bixiyey suuraddaasna suurat lfurqaan laakiin subxaan allah ilaahay baa fashiliyey wuu ku waxa weeye wuu ku fashilmay weligood yaabidkood wax u ekaan kara qur-aanka ma keeni karayaan dadkii ugu horreeyey ee isku daya in ay markaa suurad qur-aana la yimaadaan waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray musaylamat alkadaab beenaalihii nebinimada sheegan jiray ee musaylama ee ku noolaa jasiiradda carbeed gaar ahaan magaaladii ama dhulka yama ama qabaa'ilkii reer bani xaniifa madaxda u ahaa waxaad la tilmaamayaa in saxaabiga camru bn alcaas radi allahu canhu intii aanu islaamin ka hor uu u tegay camru bn alcaas ayuu u tegay dabadeedna wuxuu ku dhahay waxaad camru bn alcaas ayaa markaa salaamay oo waa laysi soo dhaweeyey musaylama markaa wuxuu camru bn alcaas uu ku yidhi ninkii aad saaxiibada ahaydeen ee dee qabiilka reer quraysheed isku ahaydeen maxaa ku soo degay camru bn alcaas wuxuu dhahay waxaa kusoo degay suurad yar oo wallaahi aada u maskax yacni waxa weeye aada iyo aad xikmadda ay wadato ay meel sa- yacni xikmaddii halkii ugu sarraysay ah ayaa kusoo degtay oo waana suurad kooban oo yar wey wuxuu dhahay musaylama igu dul akhri suuraddii suuradduu ku dul akhriyay waxay ahayd waalcasri waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri saddexdaa suuradood ayuu ku saddexdaa aayadood oo keliya ayaa lagu akhriyay ninkii la dhihi jiray musaylama musaylama wuxuu yihi aniga laftigaygaba waan aqaanaa suurad sidaas oo kale waan samayn karaa oo anigaba way igu soo degtay haye baa la yidhi markaa bal maxaa kugu soo degay wuxuu dhahay isagii markaa waa ninkii musaylama weeyaan wuxuu yihi yaa wabar yaa wabar yaa wabar yaa wabar inamaa anta adnaabun wa sadrun yaa wabar buu yidhi cid buu u yeedhay yaa wabarku talo waayo wabarku luqadda afka carabida dhogorta geelana waa la dhahaa sidoo kalena waxaa la dhahdaa bakaylaha yacni xa- xayawaanka yare bisada u eg ee dhagaha dhaadheer leh bakaylahana waa la dhahaa wabar markaa bakayl uu yadha waa ninkii qur-aanka laga sugayay hadda wuxuu hi yaa wabar yaa wabar bakaylow bakaylow inamaa anta adnaabun waa sadrun waxaa tahay unbuu yidhi dhaga dhaga dhaadheerna waad leedahay laabna waad leedahay shafkan horena waad leedahay subxaan allah dhegana waad leedahay fantahat suuratuhu sidaasay ku dhammaatay ninkii laga rabay inuu suurad la mida qur-aanka kariimka ah inuu la yimaado sidaasay kaga dhammaatay hadalkii dabadeedna musaylama wuxuu ku dhahay camru bn alcaas camru bn alcaas oo bal ka waran suuraddan aan sameeyey camru bn alcaas xilligaas yacni muu islaamin wuxuu dhahay camru bn alcaas wallaahi innaka la taclamu annii aclamu annaka kadaab ilaah baan ku dhaartay adigu musaylama waad og tahay inaan anigu garanayo inaad adigu been sheegaysid uma baahnid inaan anigu kuu sheegoon kugu akriyo been baad sheegtay inaan kugu dhaho uma baahnid waayo adaaba og oo garanaya oo aqoonilo inaan anigu ogahay inaad beenaalo tahay subxaan allah subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ila billah waa beenaalihii musaylamat alkadaab weeyaan suuratu alcasri waa suurad sa- saddex aayadoo keliya ayay ka koobanta waa suurad yara weeyaan laakiin sidoo kale waxay ka waramaysaa diinta oo dhan ayay koobsanaysaa tiirarka ugu waaweyn diinta islaamka ayay markaa koobsanaysaa way ka waramaysaa ilaahay wuxuu ku bilaabay subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim waxay ku bilaaban tahay magaca ilaahay allahaasoo naxariista naxariista guud iyo tagaarka ahba waalcasri ilaahay wuu dhaartay waalcasri ayuu ku dhaartay casriga ayuu ku dhaartay casrigu waa zamanka ama waa waqtiga weeyaan waan maqalnay soo maaha casrigii berigii hore sidaa waxaa jiray casrigan cusub waxa soo socda casri marka xitaa sooma- soomaalidu way adeegsata casrigan waxa socda casrigii hore sidaas ayay ahayd casri macnaheedu waxa weeye walaalayaal waa zamanka iyo waqtiga waayahay ilaahay baa markaa wuxuu ku dhaartay casrigii iyo zamankii iyo waqtigii buu ilaahay ku dhaartay ilaahayna subxaana wa tacaala ciddii uu doono makhluuqaadkiisa ayuu ku dhaartaa iyo naftiisa iyo sifooyinkiisa wuu ku dhaaran karaa sida wuxuu ku dhaartay qoraxda washamsi washamsi waduxaaha wuxuu ku dhaartay habeenkii walleyli idaa sajam waduxaa suuradahaasoo dhan muxuu ilaahay ku dhaartay wuxuu ku dhaartay markaa makhluuqaad ilaahay uu abuuray sidoo kale ilaahay wuxuu ku dhaaran karaa naftiisa ilaahay wuxuu ku dhaaran karaa sifooyinkiisa zamankana ilaahay baa abuuray oo waa makhluuq ka mida makhluuqyada ilaahay bale makhluuqyadii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray weeyaan waayo zamanku wuxuu bil- samaysmaa iyo waqti wuxuu samaysmaa marka makaan iyo boos iyo goob ila- il- la- la abuuro ilaahay markii uu goob sameeyey ama meel sameeyey ama abuuray ee uu unkamay meel koonkan yacni meel ka mida markii uu ilaahay u abuuray kadibna waxaa la socotay zamankii iyo waqtigii waayo zamanka iyo makaanku mar walba way wada socdaan dhulkan aynu joogno iyo zamankiisu way wada socdaan way isku yacni way waa kuwo mar walba saa wada soconaya oo waxa weeye ilaahay baa isku mar abuuraya subxaana wa tacaala marka zamanka ilaahay baa abuuray zamanka iyo waqtiguna ee, wuu kala dheeraan karaa ilaahay agtiisa zamanka qaar yacni zamanka ilaahay agtiisa een, iyo zamanka bani aadamka agtiisu aad iyo aad bay u kala fog yihiin subxaan allah ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun ilaahay wuxuu leeyahay maalin ka mida maalmaha aad tirsataan yacni maalin ilaahay xag xaggiisa ah waxay la mid tahay kun sannadood oo idinku aad tirsataan marka kun sannadood oo dhulkeennan aynu ku nool nahay marka kun sannadood la nool yahay ilaahay agtiisa hal maalin ayay ka t hal maalin ayay ka tahay sidoo kale nebigeenna waa kii lahaa khamsa mi-at yacni sana shan boqol oo sannadood ilaahay agtiisa waxay ka tahay haaf yacni nisfu yowm hal maalin badhkeed bay ka tahy subxaan allah marka ilaahay agtiisa waqtigu waxa weeye sidan aynu inagoo yacni aada iyo aad ayuu u wen yahay inaga marka waxa weye haddii loo qiyaaso sidoo kalena dee waqtigu wuu isbedelayaayo dhulkeennan aynu ku noolnahay waqti gaara ayuu ilaahay ugu talagalay weliba waqti aada u fiican oo isu dheelitiran oo habeen iyo maalinba ay waxa weeye isweydaaranayaan oo isu dheelitiran ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray dhulkan si nololi ay suurtagal ugu noqoto dee bani aadam iyo xayawaan iyo dhirba ay ugu noolaan karaan waxaa jiri karta meelay meelo kale oo dee sida markaa kawaakibta kale iyo meerayaasha iyo xidigaha kale waxa weeye zamankoodu waa inaga duwan yahay oo qaar baa waxa weeye hal maalin ay dee innaga inoo dhigmi karaysaa kun sannadood ama shan kun oo sannadood ay inoo dhigmi karaysaa marka waxa weeye ilaahay alxamdulilah ilahay mahadiisa waxaa ka mid a inuu ilaahay isu dheeli tiray dhulkan aynu ku noolnahay markuu nolosha waa loogu talagalay wuxuu isu dheeli tiray waqtigiisii habeenkii iyo maalintii iyuu isu weydaariye waa nicmooyinka ugu waaweyn ilaahay subxaana wa tacaala ugu deeqay bani aadamka iyo noolaha ku nool dhulkan marka ilaahay zamankaasuu ku dhaartay wuxuu ilaahay yidhi walcasri zamankiibuu ku dhaartay iyo casrigii iyo waqtigiibuu ilaahay ku dhaartay subxaana wa tacaala mar hadduu alla uu dhaarto oo uu leeyahay waxaan ku dhaartay zamankii aan abuuray baan ku dhaartay dib u eeg markaa waxa lagu dhaaranayo ee la akidaayo ee waxa weeye la xoojinayo waa maxay waa aayadda ku xigta ayuu ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yihi ina alinsaana la fii khusrin ina alinsaana la fii khusrin ina waa xarafkaa waxa weeye waa xarfu tawkiidin wa nasbin baa la dhahdaa waa xaraf wax lagu akido oo waxa weeye wax lagu adkeeyo weeyaan waxna way kor dhigtaa oo mahad iyo jeeraale magaca ka dambeeya inta badan way kor dhigtaa oo waxa weye aadaati nasbi bay ka mid marka inna ilaahay wuxuu ihi inna wuu adkeeyay dhab ahaantii al insaana insaankii iyo bani aadamkii la fii khusrin khasaaruu ku sugan yahay insaanku subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah ooma bani aadamkiiba khasaaro ku sugan nacam sidaasuu ilaahay dhahay ina alinsaana la fii khusrin insaanka oo looga jeedo bani aadamka oo dadka ah dhowr jeer waxaa maqlaysaan bashar waxaa maqlaysaan bani aadam waxaa maqlaysaan insi waxaasoo dhan waa bani aadamkun baa looga jeedaa iyo dadkaa looga jeedaa waa un magacyo kala duwan marka wuxuu ilaahay yidhi insaankii ama insigii ama si kale haddaynu dhigno basharkii iyo dadkii ayuu ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay ku sugan yihiin la fii khusrin khasaaray ku sugan yihiin khasaaruhuna waa halaag khasaaruhuna waa halaag iyo baaba bay ku sugan yihiin bani aadamkii iyo dadkii dadkoo dhan bani aadam oo dhan iyo insaan oo dhan khasaara ayay ku sugan yihiin ilaa marka laga reebo koox baa laga reebaya ila aladiina marka laga raba ilaa waxbaad kasoo reebaysa waadaatu istitnaa baa la dhadaayo waa xuruufta marka waxa weeye wax inoo soo reebaysa markii hore waxaa la yidhi dhammaan bani aadamkao dhan khasaaray ku sugan yihiin marka laga reebo aladiina kuwii ila aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay kuwa iimaanka laga helay iimaanku waa maxay iimaanku ma huwa aliimaan iimaanku waxa weeye walaalayaal si gaara sida xadiiska saxiixa markaa nebigeenu inoo tilmaamayo waxa weeye iimaanku aliimaanu an tuumina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharihi hada huwa aliimaan iimaanku waxa weeye waa inaad ilaahay rumaysid kelinimadiisa sidoo kale aad rumaysid ilaahay malaa'igtiisa aada rumaysid ilaahay kutubtiisii uu soo dejiyey aada rumaysid ilaahay markaa waxa weeye rusushiisii iyo rusuladii uu soo dejiyey iyo sidoo kale waxa weeye inaad rumaysid maalinta qiyaame inay jirto maalin dambe oo maalin aakhiro ah iyo inaad rumaysid qadarka wixii alla uu kuu qadaray ee ilaahay uu go-aamiyey khayrkiisa wixii khayr kuu khayr adiga markaa nasiibkaaga ama dheefaad ka heshid iyo wa sharihii iyo yaxaweeye qadarka ilaahay uu kuu qadaray sharkiisa labadaba waa inaad isku rumaysa marka iimaanku waa kaa marka ilaahay wuxuu yihi ila aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay kuwaas marka iimaanka laga helay iimaankii oo dhan baa laga helay iyo islaamnimadii weeyaan laakiin intaasoo keliya kuma koobnee ilaan waxaa jiraya dad badan oo afka ka dhahaya waanu rumaynay laakiin aan camalkii la-aan laga helin marka ilaahay wuu sii raaciyo wuu inoo sii wadixiyay wuxuu yihi wa camiluu saalixaat kuwii iimaanka laga helay wa camilu saalixaat sidoo kalena camal saalixana la yimi allahu akbar allahuma jcalna minhum ya arxam araaximiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kuwa inaga yeelo kuwa iimaanka laga helay camalka saalixana la yimi marka ilaahay wuxuu ihi waa kuwa iimaanka laga helay ee rumeeyey qalbigii ka rumeeyey gacmahoodii iyo ficilkoodiina markaa waxa weeye ay ka run sheegeen ee ka camal falay ila aladiina aamanuu wa camilu saalixaat ee camalka saalixaana la yimi camalka saalixa waa maxay waa wax alaaliya wixii ilaahay uu ku faray weeyaan wax alaaliya wuxuu alla uu kugu dhahay yeel ee sidaa samee waad yeelaysaa wuxuu ilaahay uu kugu dhahay ha yeelin ma yeelaysid subxaan allah camalka saalixu markaa waa kaa waa wixii ilaahay una faray iyo fariimihii ilaahayna faray weeyaan subxaana wa tacaala waa yahay ila aladiina marka laga reeba aladiina kuwa aamanuu ilaahay rumeey ama iimaanka laga helay wa camilu saalixaati yaxweeye camalka saalixaana la yimi wa tawaasow bilxaqi isu dardaarmay xaqa xaqii bay isu dardaarmayaan kuwani allahu akbar maxay isu dar xaqu waa maxay xaqu waxa weeye waa waa wax kastoo xaqa diinteenna xaqa subxaan allah waxa weeye wixii yani si kale haddaan u dhigno waxaan dhihi karanaa xaqa waxaa looga jeedaa in waxa wanaagsanana lala yimaado waxa xunna laga tago sidaas ayaa culammada ku fasireen marka in waxa wanaagsan lala yimaado oo iyo waxa xunna laga laga tago ayay isu dardaarmayaan oo markaa waxa weeye waa ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar waxay dadkiina farayaan oo isu dardaarmayaan markay isla hadlayaan waxay isu dardaarmayaan war wanaagga aynu markaa la nimaadno watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa war aynu saad qaadano oo aynu saha qaadano oo aynu aakhiro u shaqaysano sidaasay markaa isu dardaarmayan marka xaqay isu dardaarmayaan wixii xaqa ahaa oo ah wixii wanaagsan inay isu sheegaan wixii xunna inay isaga digaan oo markaa waxa weeye iska reebaan wa tawaasow bisabri buu ilaahay yidhi waxay kaloo isu dardaarmayaan samirka samirku waa adkaysiga weeyaan samirku waa adkaysiga samirkaasi markaa waxa weeye waxa uu noqon karaa waa inuu qofkii uu ku samro asabru bitaacaat sabarku anwaac buu kala leeyahy noocyo kala duduwan ayaa jira marka asabru bitaacaat baa jira sabir inuu qofkii uu ku samro daacadii oo macnaha matalan haddaad salaada subax aad tukanaysid iyo salaadihii iyo soonkii iyo cibaadooyinkii dee samir bay u baahan yihiin haddaad iska seexatid dee habeenkii subxaan allah waxaa lagaaga baahan yahay inaad daacadii iyo wixii wanaagsan aad u samirtid oo salaadii subax dee aad u kacdid oo aad tukatid sidoo kale soonkii aad soontid xajkii marka waxa weeye zakadii sidoo kale sanadkii walba waa inaad intii kugu waajibtay iska bixisid marka taas oo dhan dee cimrigaaga intaad nooshay waxaa lagaaga baahan yahay samir iyo adkaysi waa nooc ka mid a samirka nooc kaloo samirka ka mid a waxa weeye asabru can ilmacaasi inuu qofkii uu ka sabro uu ka adkaysta macsidii waayo macsidu waa shahawaat waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu qofka shahawaadku waa wax ilaahay uu dhulka keena weeyaan subxaana wa tacaala ilaahay waa fitna ayuu ugu talagalay iyo imtixaan ayuu ugu talagalay marka shahawaadka qof walla oo bani aadam ah oo adduunkan ku nool wax ka mid ah ayuu shahwa shahwo ayuu leeyahy yacni wax buu jecel yahay macsi ah waxbuu markaa waxa weeye naftiisu ay soo jiidanaysaa marka waa inaad taana ka samirtaa ila waa kuwii soomaalidu dhihi jirtay ka samir ka samir waad weydaye marka waxa weeye kaana waa inaad ka samirtaa oo waxa weeye shahawaadki inaad ka samirtaa marka nooc kaloo samirka ka mid a isagana waxa weeye in macsidii iyo dembigii aad ka samirtid nooc kale waxa ka wey waxaa la dhahdaa oo samirka ka mid a samirka lo laga waxa weeye samirka iyo adkaysiga qadarka yacni qadarka waxyaalaha maqaadirta ah ee qofka ku dhaca musiibooyinka maqaadirta haleesha taana waad ku samraysaa taana waad u adkaysanaysaa oo waad ku samraysaa welibana judhada ugu horeysa markay musiibadii ay dhacdo ayaad samraysaa allahayna waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu tawfiiqdiina waafajiyo iyo inuu kuwa saabiriinta inuu alla inaga yeelay subxaana wa tacaala markaa saabiriintaasna waad noqonaysaan way isu dardaarmayaanoo muuminiintii waxay leeyihiin war aynu samirno haddii dhib ay timaado haddii musiibo ay timaado sidoo kale wanaaggii aanu samirno oo aynu u adkaysano wanaagga xumaantana aynu ka samirno sidaasay isu dardaarmayaan marka sifooyinkaasay leeyihiin sifooyinkaas ayay leeyihiin dadkii khasaaray kuwa laga reebay kow iimaan baa laga helay laba camal saalixa la yimaadeen saddex wixii xaq ahaa bay isu dardaarmeen oo wixii wanaagsanaa bay isfareen wixii xumaana way iska reebeen afar ta afraadna wanaaggiina waa ku samreen xumaantiina way ka samreen dhibtii ku imanaysana yadana way u adkaysteen iyo maqaadirtiiyo musiibadii iyo markaa ibtilaagii iyo imtixaanaadkiina way u adkaysteen kuwaas afartaa sifo laga helay ayuunbaa badbaaday khalaas kuwii kale bani aadamka soo hadhay soo maaha ayagu kuwaasi ilaahay wuxuu ku xukumay inay khasaareen oo halaagsameen walciyaadu billah ilahay baynu ka mala- ka magan galnay subxaana wa tacaala markaa u fiirsa suuraddaa yare saddexda aayadooda xikmaddii diinta islaamku way ku guda jirtaa tiirarkii ugu waaweynaa islaamka o dhan baa ku guda jira subxaana allah sidaa aawadeed ayaa imaamu shaafici raximah llahu raxmatan waasica wuxuu leeyahay suuradan yar oo keliya dadku low tadabbaruu haadihi suura haddii dadku ay si fiican u dhooxaan oo ay ku tadabburaan suuradan yar ee saddexda aayadood oo keliya ka kooban lawasacathum way ku filnaan lahayd kugu filan subxaan allah waaba kugu filnaan lahaydoo way ku deeqi lahayd haddii qur-aanka oo dhan inta kaleo dhan laga iman lahaa subxaana allah oo suuraddaas oo keliya lasoo dejin lahaa muslimiinta waabay ku filnaan lahayd waayo qur-aanka ilaahay iyo marka waxa weye diinta islaamku waxyaalihii ay ka hadlaysayba way kuu soo koobtay oo waxaa la yidha dad oo dhan baa kuu khasaaray marka afartaa sifo laga helo marka afartaa sifo oo keliya haddaad lagaa helo iimaankii iyo camalkii saalixa ahaa iyo waxa weeye xaqi oo aad u dardaarantid isu dardaarantaan ood la timaadaan iyo idinkoo ku samra khalaas diintuba waaba intaaba subxaan allah waa intaasoo guud lasoo koobay hadho waa intaasoo hadhow tole la faahfaahiyey oo markaa tafaasiil fara badan lagaa sinin marka suuradda tafsiirkeedii wallahu aclam inahaas ayaynu kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala hal mar baan jeclahay inaan saw dul maro si maskaxdeena ay inagu hadho insha allah ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala walcasri casarkan ku dhaarto oo ah waqtiga iyo zamanka ayaan ku dhaartay ayuu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala ina alinsaana lafii khusrin dhab ahaantii bani aadamka iyo insaanku khasaar ayay ku sugan yihiin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati marka laga reebo kuway yacni ilaahay iimaan iimaanka laga helay ee ilaahay rumeeyey iyo iimaankii rasmiga laga helay wa camilu saalixaati sidoo kale camalka saalixaana la yimi wa tawaasow isu dardaarmay alxaqa marka xaq iyo wixii xaqa ahaa ee runta ahaana isu dardaarmay wa tawaasow bisabri samirka iyo adkaysigana isu dardaarmay hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh jazakum allahu khayra